iyo beesha uu yahay ilahay waxaan ka baryaynaa inuu qofkii qabtaba inuu ilaahay la garabgalo tartan waa tartanka waxaan is leeahay muddo ayaa la soo jiitamaya ragga qaar dhowr bilood kuwa maalmo ninbo meel bay u joogta laakiin waxaan gartay walaalkay brofesor cabdiraxmaan xaaji aadan ibi da-duna waa maogtahay waalidnimay gashaa in codsi badan faanqeyn badan asxaab dad badanoo hadda aan arko wejiyadooda ayaa waxaan rabay dabcan waa naxsan yahay oo maanta wuxuu isleeyahay ama lugta ku jeedaa jaamac laakiin waxaan goostay inaan ka farxiyo oday siyaasi ah waayo arag ah khabiir ah intii wadatay ee dhowrka wadatay walaalahay qaraabada waxaan leehay idin idiin daayay intii kale taageerayaasheedaheede oo maanta aan isleehay hadda si bal sanduuqa hala fiiriya la dhihi laha waxa hadda meesha aan u taagana wax ka duwanaan soo bixi laha laakiin haddana geesnima u baahan tahay ani waxaan rabaa geesnimadii inaan walaalkay cabdiraxmaan xaaji aadan ibi marna adeerkay aa da-da markii la eego aan bal aan siiyo sbaceka aniga oo ilaalinaayo wadajirka iyo midnimada ummadda guud ahaan gaar ahaanna midda reer tagaaleen iyo guud ahaan dadka aniga hadda ka dhashay dabcan waxaan isleehay waad mudneed asna waa ogyahay dad badanoo halkan joogana way ogyihiin laakiin haddana waxaa la yidhi waxba waxbaa ka horeeya fulinimo ima qaadin ama lagaa badiyaa uma tanaasulin laakiin haddana waxaan garwaaqsaday codsiyo badan oo odayaashan hadda quruxda badan ee horteeda fadhiya iyo gabdhahaas quruxda badan iyo ergada guud ahaan dad ka mid ah oo xeerbeegti ah ay iga codsadeen saas darteed waxaan leeahay walaalkay cabdiraxmaan xaji aadan soo dhawow rofesor ibbi waxaanna jeclahay inuu ilaahay u fududeeyo asagaan u tanaasulay dabcan hadda labadeenun baan ahayn laba walaal oo kalaa jirtay oo hore u tanaasulay anigana ninkii saddexaad marka waxaan isleehay un intii brofesor ama lahayd odayga ha laga khafiifiyo waakaas ka khafiifiyey intii aniga ay sidatayna waxaan leeahay waa ku mahadsan tihiin aadaan idinkugu hambalyanayaa mar kale iyo mar saddexaad guddiga sharafta leh goobjoogayaasha xildhibaanada wasiirada qaarka aan arko walaalahay saabteyda saxaafadda ciidanka dhammaan waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin oo ku faraxsanahay inaan noqdo musharax haddana hortiinna aan ku tanaasulo marka jazaakum allahu khayran aniga intaas ayaan isleeyahay ayaa ku soo gabagabaynayaa marka